kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan diiradda ku saari doonno sida looga baahan yahay dadka muslimiinta inay isu gargaaraan maalmaha ciidaha iyadoo la filayo in maalinta beritaa ay noqoto maalinta ciidul adxa ama ciida carafo oo ay muslimiin aad u fara badan oo dunida ku kala dhaqan ay u dabaaldegi doonaan barnaamijka waxaa martiin noogu ah oo arrimahaasi in la qaadaa dhigi doona imaamka masjidka daarulhijra sheekh cabdiraxmaan shariif waxaana dhegaystayaasha qaar uu uga jawaabi doonaa su-aalaha ay qabaan barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan waxaana ugu horreyn aan sheekh cabdiraxmaan shariif aan weydiiyey bal inuu sharxadda naga siiyo sida looga baahan yahay dadka muslimiintu inay uga faa'iidaystaan maalmahan ciiddu soo dhowdahay waxa uu ku jawaabay bismi illah alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa sayidina moxamed wacala aalih asalamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu marka hore adiga walaalow iyo idaacaddaba waan idin salaamaya fursaddan qaaliga ah ee masiisaan dadweynaha adduunka dacladiisa inaga dhegaysanayana waan salaamaya iyagana assalaamu calaykum waraxmat ullah waxaan leehay ciid mubaarak markaan intaa kasoo gudbo su-aasha si kooban waxa weeye maalmahanu qiimo fara badan bay leeyihiin ilahi subxana watacaala markuu leeyahay walfajri walayaalin cashar tobankaa beriya alla uu ku dhaartay subxaanahu watacaala waxaa la leeyahay waa tobankan maalmood bisha inagu aan dhahnaa carafo ugu horeysa yacni maalinkay dhalato ilaa maalinka ciidda tobankaa maalmood weeyaan ilaahayna inta badan shayga uu ku dhaarto waa shay qiimo badan ama uu qiimeynayo ama uu doonayo inaan qiimeyno oo aan ku baraarugno weeyaan midda labaad ee kaleeto tobankan maalmood waxaa ku jirta maalinka carafada aan dhahno ee bishana waan u magac daray ee dadka xujayda ama xagka joogaahu ay taagan yihiin banaankii ama carasaadkii carafa ay taagan yihiin oo sagaalka bisha ah maalinka waxaa soo aroortay axaadiis nabiga sala allahu calay wasalam laga wariyey oo tilmaamaysa qofkii maalinkaas sooma ilaahay subxaana watacaala inuu dembi dhaaf badan siinayo oo sanadkii lasoo dhaafaya kasoo socdaba ilaahay uu dembigiisa yaryar uu ka dhaafaya rabbi subxaanahu watacaala marka taasna waxay ku tusinaysaa qiimaha ay maalmahanu leeyihiin iyo soomkoodu midda kale maalmaha waxa weeye bacdama ay dad fara badan oo muslimiin ah oo xajka ay ay joogaan waxaa laisla qaybsanayaa dareenkaas dadka muslimiinta ee faraha badan ee xajka jooga dareenka iyagu qabaan iyo wadajirkaas ayay muslimiinta kale ee aan xajka joogin laftoodu la qaybsanayaan oo la wadaagayaan oo aan doonayna inaan la wadaagno iyaduna waa qayb kaleeto oo kamid a faa'iidooyinka ay leeyihiin faa'iidada ugu dambaysa aan doonayo inaan hadda su-aashan kusoo xiro waxa weeye maalmahan ilaahay subxaana watacaala fadli dheeraada ayuu dhex dhigay marka ciddii awoodi karto inay sadaqo dheeraada bixiso inay muxuu ahaa salaad tukato inay ducaysato inay weliba takbiirta qaado oo muxuu ahaa allahu akbar allahu akbar laa ilaha ila allah allahu akbar walilahi alxamd ay qaado oo iyadoo xataa xajkan joogin ay takbiirtaa qaado iyaduna waa waxyaabaha qiimaha faraha badan loo waa waa shicaarkii iyo halkudhegii muslimiinta ama islaamka oo la xoojinayo weeyaan waa gartay sheekh cabdiraxmaan inta badan maalmahan ciidda muslimiintu ay ciidahooda ka midka tahay ciidan carafo oo kale dadku waxay sameeyaan xoolo qalis iyo inay xoolo bireeyaan oo ay dadku isku hambaliyeeyaan marka arrinkaasi diiniyan iyo haddaad sharaxaad dheeraad aad ka bixiso iyo sida ay ku timid markii hore bal dhegeystayaasha ku dhegeysanaya aad u sheegto waa su-aal fiican weeye waa run maalinkan waxaa la qalaa xoolo dadka xajka joogaana waan aragna xoolo badan bay qalaan iyagoo xataa hadda maadaama adduunkiis wada arkayo oo maaragtay social media waxaan loo bixiyey iyo xoolihii oo la qalayaaba marka qaarkood lasoo sawiraya oo la arkaya oo neefkii oo si lifa loo biraynayo ayaa dadka hadda ay arkayaan oo la tusayaa dadka aan jooginna waxaan ognahay inay wanaagsan tahay waxay ku timid qisadan waxa weeye in fara badan oo kamid ah acmaasha xajka la sameeyo waxa weeyaan waa nabiyullahi ibraahim iyo nabiyullahi ismaaciil oo wiilkiisii ahaa iyo nabiyullahi ismaaciil hooyadii oo haajaro ahayd afcaal ay sameeyeen ayaa in fara badan acmaasha xajku ay tahay oo dib loo xusuusanayo qoyska isagaa oo taariikhdoodii la xusayo oo taariikhdoodii la nooleynayo marka acmaasha xataa la sameynaya xajka in fara badan oo kamid a walaalo waxa weeye qoyskaas taariikhdiisii ayaa si si loo soo nooleynaya oo cibaada in lasoo nooleeyo weeyaan marka neefka la gowracayo waxa weeye nabiyullahi ibraahim markuu ilaahay subxaana watacaala wiilkiisa ismaaciil uu siiyey wiilkiina uu weliba noqday nin yaro xoogaa kuusan waa ka uu ilaahay subxaana watacaala uu riyada ku tuso oo yihi inii muxuu araa fi lmanaami anii asbaxuka fandur maadaa tara waxaan ku riyooday anoo ku gowracaya maxaad aragtaa marka wiilkiina waa wiil lasoo tarbiyeeyey wuxuu og yahay aabihii waxaan uu arkay oo ku riyooday inuu yahay xagga min allahi ama xagga alla ka yimid subxaana watacaala marka isaguna waa ka oranaya muxuu yaa abati fcala maa tu'mar satajiduni insha allahu min asaabiriin aabahaya wixii lagu faray samee waxaad i arkaysaa oon insha allahu tacaala noqon doonaa wiil sabra oo amarkaa ilaahay u hogaansama ayaa noqon doonaa marka yani qisada way dheereen lakiin saan usoo koobno nabiyullahi ibraahim wiilkiibuu damcay inuu bereeyo markaasaa ilaah waa karunaya subxana watacaala wafadaynaahu bidibxin cadiim marka meeshii nabiyullahi ibraahim uu doonayay amarkii ilaahay inuu fuliyo oo wiilkiisa uu jeclaa ee uu lahaa ee uu dhalay ee soo barbaarayay muxuuha lagu amray inuu gowraco kadibna ilaahay baa subxaana watacaala wiilkiina badbaadiyey nabiyullahi ibraahimna xil furtay markaasaa meeshu waxaa yimid wan wankiibaa la bereeyo markaa la gowracay marka wanka iyo xoolaha la qalayaa laftoodu waa xusuustaas weeye qaybtaasu marka waa qaybta xaggaasa qaybta kale ee waxa weeye acmaasheenna cibaadadu in fara badan oo kamid ahu marka laga yimaado inay tahay cibaado uu qofka alla ugu dhawaanayo subxaana watacaala waa qayb humanity oo biniaad bini-aadminimo ah baa ku jirta marka qaybtaas waxa weeye dadka fuqarada iyo dadka dacafada iyo dadka masaakiinta waxba haysanin in laga farxiyo oo maalinka isaga inta neef la gowraco hilbihii wax laga siiyo oo dariska la gaadhsiiyo marka waa qayb ka mida bini aadamku in isu damqado iyaduna qaybtaasna waa qaybta labaad weeye laakiin hadafka iyo sababtay ku timid sidaas ayay ahayd waana wax wanaagsan oo sunno ahoo qofkii awoodi kara inuu sameeyo ayaa wanaagsan yacni aada baad mahadsan tahay sheikh sidaad dhegeystayaasha ugu faahfaahisay arrinka sheikh dadka xujaajta ah ee xajka jooga kolley waxaa jirtaa wadiiqooyin iyo tallaabooyin ay raacayaan marka ay xajka ay gudanayaan dadka kale ee aanan awoodin inay xajka aadaan laakiin jeclaan lahaa inay xajka aadaan dadka iyaga ah maxaa waxyaabaha ay ajir ahaan ku mutaysan karaan oo ay samayn karaan maxaa ka mid ah wal waa su-aal fiican weeye marka koobaad waxa weeye qofka muslimka ah ee niyadiisa wanaagsan insha allahu tacala waa laga abaalmarinayaa oo waxaa jirta axaadiis ama nusuus tilmaamaysa qofku markuu shay wanaagsan niyeysto daacanna ay ka tahay oo uu doonayo inuu sameeyo tabartuna ay u diido in ilaahay subxaana watacaala ajrigeedii uu siinayo marka dadka niyeystay inay xajka aadaan tabari u diiday noocay dooniba tabartu ha noqotee daacadna ay ka tahay niyadaasu insha allahu tacala ilaahay ajri fara badan bay ka helayaan alla uu siinaya subxaana watacaala waxaase muhima inaan yaro tilmaano xajka qaybaha kale aasaasiga ah uu xajku leeyahay uuna tusinayo weliba ciidanu waxa weeye waa qayb si aan haddaa sheegnay baan dib ugu noqon ku xidhay oo marka laga reebo humanitiga iyo bini-aadminimada iyo walaaleynta iyo walaalnimada iyo isudamqashada waa qayb ka tusinaysa haddana wadajir iyo waxdo weeyaan oo markay dad fara badan oo saddex milyan afar milyan kor u dhaafay meesha isugu yimaadaan oo adduunka dacalladiisa ka kala yimid sida alla uu tilmaamay waxaa dhacaysa liyashhaduu manaafica lahum manaafic fara badan bay meesha ka helayaan inay diintoodii bartaan meelihii muqadasaadka iyo sharafta ulahaa muslimiinta oo uu ka mid yahay beytka ilaahi subxaana watacaala masaajidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam qabrigii nabiga caleyhi salaatu wasalaam muxuu ahaa soo ziyaarashada ay soo ziyaaranayaan xataa qubuurihii baqiicii ay soo ziyaaranayaan qaaru xire ay arag ay arkayaan godkii nabiga markii uu kusoo degaya waxyiga waxaasoo dhan waxa weeye waa liyashhaduu manaafica lahum wadajirka iyo midnimadooda iyo inay iyago adduunka dacdadka ka kala yimid ay ilaahay keliya meesha u wada taagan yihiin iyaguna waa qayb ka mid a muxuu ahaa waxyaabaha muhimka ee ay maalmahan helayaan waxaa kaleeto cajiib ahoo kaleeto diintu ay si layaab le inoo inoogu tilmaamaysa mar walba iyada oo oo ficilana muuqanaysa markii xajka la joogo dadku inay siman yihiin ilaahay agtiisa subxaana watacaala oo marka dadka xajka joogaahu qofkii amiirka ahaa iyo kii aan amiirka ahayn intuba kii madaxda iyo kii madaxda loo ahaa intuba intay laba gooc dad xidhaan ay halkaa ilaahay hortaagan yihiin subxaana watacaala waxay suuraynaysaa oy tahay ilaahay baan qiyaamada hortegi doona inagoo siman wa kullukum aatiihi mxua yowma alqiyaamati farda marka inaan ilaahay u sinaano inaan qaanuunka ilaahay hortiisa u sinaano inaynu dad muxua siman noqono oo aynan muxua dulmi iyo midabtakoor iyo kala sarrayn iyo ay meesha ka baxdo iyaduna waa qayb kaleeto oo muxuu ahaa xajka iyo laga helaya faa'iidooyinkiisa yacni marka waxaad moodaa waxyaabahaasoo dhanu waa waxyaabaha muhimka ee xajka laga helayo ama qofku uu ka qaadanayo qofkii tabar u diidana insha allahu tacala waxaan rajeynaynaa ajrigeeda inuu heli doono biidni illahi tacaala aad baad umahadsan tahay markan dhegeystihii ayaan ku laabanayaa eehadka dhegeysta kusoo dhowo magacaaga deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha qabtid aad weydiinayso sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarul hijra minneabolis minnesota aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin sheekh cabdiraxmaan shariif iyo waxaan ku dhahdaa caddasida iyo idaacadda v o a dhammaantiin horta aad baan idiin salaamayaa ciid wanaagsan ciid mubaaragna waan idin leeyahay kulli caam wa antum bikheer su-aashaydu walaal waxay tahay si fiican buu sheekhu inoogu faahfaahiyey sababta ay maaragtay wankani ku yimid tasbiirkana in badan waynu ka dhegaysanay qur-aanka ilaahay waanu ku mahadsan yahay maanta nasiibna waanu yeeshay sheekh cabdiraxmaan shariif inaan maanta afkaygaasi su-aal ku weydiiyo walaalkayow anoo kaa dhawrsanayo kaa xishoonaya horta aad baad umahadsanto su-aasha su-aalahan ku weydiinaya waxaa kamid ah maxaan ku leehay horta marka wanka la qalo ee xaafadaha la doonayo in aan loo kala adiyo isku eegina dallayda loo geeyo horta soomaalidu way iscunsuuntaayo cuntooyin heer saraa intay kariso iyaa laysugu habar wacwaayo masaakiintana hadday waxgaadhaan waxbaha gaadha cunto hagaagsan ma gaadho mideeda kale kale waxa sidii horaba dhacday maxaan ku dhahday waa tii aad ogeyd xaska dhibaatadii ka dhacday sidaa aniga igu maqaalaha waxay ahayd ba la yidhi nin madaxa ayaa laba boqoloo waftiga soo kaxayso soo dhex maray sababtii oo wada loo xiday ayay ummadii oo dhami ku dhamaatay nin mas-uuli inuu halkaasi isku soo qaado maalintaas oo kale diintu maxay ka qabtaa mideeda kale su-aasha kale ku weydiinaya waxay tahay soomaalidu waxa la yidhi markay xashka tagto muran iyo dooruun bay ku jirtaa maadaama maanta lagu dhegaysanayo codka la dhegaysanayo sheekhow bal waxaad odhan lahayd baan ku weydiinaya salaamaya intaasa walaan ku weydiinaya intaadan ka bixin magacaaga deegaankaad joogtid haddaad nagu celin karto maasha allah magacaygu baan ka tegay yacni waa farxadda iidiyo molakada eh waxaa la yidhahdaa aniga faadmil walaal ismaaciil waxaanan joogaa hargeysa faadumo aad baad umahadsan tahay sheikhan su-aashaad hordhigaya faadu marka hore aad baad umahadsan tahay jazaka allahu khayran barak allahu fiik waxay la tahay saddexda sukulan baan u dul marayna midda ku saabsan dadka muxuu marka wax la qalo waxaa wanaagsan haddii la awoodi karo weliba inaan waxba loo karino dadka iyadoo caynayna hilibkii la siiyo si uu qofku isagu marka isagaa dantiisa yaqaana oo u samaysto haddii la kariyana waxaa wanaagsan weliba taas aan ka hadlayna xajka hadafka loo sameeyey waa inay dadka masaakiinta iyo dadkan waxba haysanin ay gaadho marka dadkaasaa la rabaa in si gooniya maalmaha looga farxiyo oo loo gaadhsiiyo taasi marka waa sida diintu ina barayso waa sida wanaagsan in la sameeyo ay tahay waa sida saxdaa weeye sax maaha mararka qaarkood dadka fuqare dadka masaakiinta ah inta hambada ah iyo inta lasoo reebay iyo intay dadku ka dhargeen la daadin lahaa keliya in la siiyo sax maaha gaar ahaan markaan ka hadlayno midda hadda xajka aan taagannahay taasi waa midaas weeye ta kale wax yar baan ku noqonaya anoon hadda sababta keentay aynaan wax tafaasiila ka haynin sida asalka waxaa la doonayaa in xajka aada loo nidaamiyo dad fara badan baa meesha isugu yimid meesha waa meel yar weeye mararka qaarkood wuu dhici karaa accident ama arrin way dhici kartaa lakiin haddana xaqiiq ahaan in la taxadaro waa sida mas-uuliyadda iyo dawladda meeshana saaran dadkana laga doonayo inay nidaamka raacaan ay ilaaliyaan dadkuna waa inay u sinaadaan meesha alla hortiisa subxaana watacaala qaybta ugu dambaysa ee kale waxa weeye xajku maalmo kooban baa la joogaa maalmahana cibaada loo tegay marka muranka iyo waxyaabaha aan habboonayn iyo xanta iyo in laga wada dheeraado mar walba way tahay maalmahana waa in si gooniha looga sii dheeraado dadku waa inay nidaamka ilaaliyaan waa in dadkii ay soo raaceen iyo warkooda maqlaan oo muxuu ahaay si fiican ay ugu hoggaansamaan diintuna waa diinu nidaam weeye islaamkeenu nidaamka aad buu u qadarinayaa aad buuna u farayaa nidaamka in la ilaaliyo aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan sidaad uga jawaabtay su-aalahaasi ay faadimo ina soo weydiisay weli khadadka teleefanada ayaan dhegeystayaasha fursad siinaya deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabaya magacaaga su-aasha aad qabtid aada weydiinayso imaamka
jamaal dhammaantiin waa salaamantihiin adiga iyo sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daaranhijra sheekhuna aada ugu mahadsan yahay jamaalow sida qayliga qiimaha badan waktigiisa qaaliga noo siiyey oo wax badan nagu faahfaahiyey waxaa leeraa sheekh maadaama waa badan waqtigan hadda isaga kooban yahay waxaan rabaa sheekha inaan ba saddex su-aal weydiiyo haddaan barkaada dhigay haddaan hal u weydiihayo sheekh cabdiraxmaan horta marka ciidda la yihahdo ma jirtaa saacad go-an oo ay ku habboon tahay in salaada ciidda la tukado maadaama ay jiraan masjido dedejiyo salaada iyo kuwa daahiyaba ma jirtaa saacad go-an oo la yihahdo saacad heblo waa in la tukada la dhihi kara ma jirto su-aasha koowaad waa taas su-aasha ee aan qabo waxay tahay sheekh cabdiraxmaan dadku badanaa waa aad u iska askaartooda aada u tira badan tahay tusaalaha marka aada soo iibsato neef ma sheegi kartaa sababta aada usoo iibsatay oo ah inaad udhexyo u wadato dadka qof kaa hor timaada ama qofka su-aashaas weydiisaa ma u sheegi kartaa neefkan waxaan u wataa udxiyo ma la dhihi karaa oo dadka ma lasoo iclaamin karaa intaadan xaafadaada gaarsiin intaad wadada kusoo socoto oo su-aasha labaad aan qabo waa taas qarala sheekh cabdiraxmaan su-aasha saddexaad aan rabo waxay tahay xajka markii la joogo oo aadna maanta nolosha shaakisay waxaan rabaa markii xajka waajibaadka lagudaha ka sokoobo marka aan rabo qasriga nebiga inaan aado ma maxaa la niyeysa in qasriga nebiga aad aadayso maa la niyeysaha mase inaan masjidka nebiga usocotaa niyeysaysa qofka xaguu muxuu niyeysaa markuu dhinacaas u dhaqaaqahay aada umahadsan tahay magacaagii noogu celiya deegaankaad joogtid adigoo raalla intuusan wadaadka een sheekha su-aalahaagii jawaabtada galin waa cabdiqaadir waa cabdiqaadir cabdi axmed cabdiqaadir jubba oo jooga magaalada muqdisho aad baad umahadsan tahay cabdiqaadir haye sheekh cabdiraxmaan jazaka allahu khayr cabdiqaadir aad baad umahadsan tahay jazaka allahu khayran su-aasha koowaad waa saacadda goorta la tukanayo inta badan waxaa laga yaabaa inay kala duwan tahay meelaha iyo duruufta iyo xaalka laakiin sida ugu wanaagsan waxa weeye markay qoraxdu soo baxdo fuqahaadii hore waxay odhan jirtay maadaama aan saacad aada loo haysanin oo saacaddu ay kor usoo baxdo qadra rumxin waran in la taago oo kale ay kor usoo baxdo xilligaasaa la tukanaya taa micnaheedu marka waxaa laga yaabaa inay ka dhigan tahay toddobadiiyo barhka sideedda wixii ka dambeeya subaxnimo inay meelaha ku toosan tahay baa laga yaabaa yacni marka uu markay qoraxda soo baxdo xoogaa soo baxdaba waktigeedu wuu soo gelayaa ilaa laga gaaraya duhurka inta udhaxaysa intaasoo dhan baa waasac ay dadku haystaan marka xilliyada munaasabka ah iyo dad waliba meeshay joogaan iyo waktiga munaasabka u ah iyaga ayaa sii garanaya iyo culimada la joogta laakiin guud ahaan waktigeedu waa sidaa neef baan soo gata udxiya waan soo wataa intaana guriga soo gaarin dad badan baa su-aalay weydiinaya ma u sheegi karaa taa waa loo sheegi karaa wax dhibaato a male weliba mararka qaarkood adigoo qofka insha allahu tacaala ikhlaasi alla dartii ay ka tahay haddana siduu dadka ugu baraarujiyo waxaanuu samaynayaa inay tahay sunnadii oo ku dhaqmayo oo yidhaahdo neefkan udxi aan usoo gatay si aan maaragtay wax dhibaato a male biidni illahi tacaala su-aasha qaybta ugu dambaysa oo ah markaan qabriga nabiga ziyaaranayo sala allahu alayhi waalihi wasalam maxaan niyeysanaya ma inaan qabriga nabiga ziyaaranayo ma inaan inaan masaajidka aan aan soo booqanayo waxay ila tahay inaysan isdiidaynin labaduba yacni oo wax dhibaato aysan lahayn waan ogahay mararka qaarkood wadaadda isku dhibo oo muran fara badan meeshaa geliya inay jiraan oo qola ay leeyihiin marka masaajidka marka la aadayo qabriga nabiga ziyaarada xaggaa loo socdo yaan qabriga in la aadayo aan la niyeysanin in masaajidka la aadayo hala niyeysto laakiin wax micnahay taasi kusii fadhido xoog badani ma jirto waxa weeye masaajidka iyo qabriga nabiga marka la yidhahdo qabriga nabigaa sharaf badan maxaa jira masaajidkaba nabigaa dhisay calayhi salaatu wasalaam masaajidkuna wuxuu sharaf ku yeeshay madiina sharaf ku yeelatay nabiga ilaahay subxaanahu watacaala bay sharaf ku yeelatay marka qofku markuu aadayo inuu yidhaahdo qabrigii nabi maxamed baan soo ziyaaranaya masaajidkii nabi maxamed uu dhisay iyo aahaartiina waan soo arkaya hadday i suura gashana waan kusoo tukanaya masaajidkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam inuu saa u niyeysto ayaa la doonayaa yacni oo marka xubban maxaa li rasuuli illahi rasuulka ilahi jacayl u qabo ilo uu u qabo rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam ayaan u aadayaa meesha marka inuu sidaa niyeysto ayaa wanaagsan yani biidni illahi tacaala wax dhibaana ma laha muranka faraha badan marka qaarkood fuqahada iyo wadaadada misaalka qaas ay ku murmaana wax weyn ma sii keenaysa yani marka qofku wuxuu waa cibaado wuxuuna u aadaya jacaylka nebi maxamed sala allahu alay wasalam iyo masaajid nebi maxamed uu dhisay iyo aataarti nebi maxamed inuu soo arko caleyhi salaatu wasalaam aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan cabdiqaadir adiguna waxaan filayaa in heshay jawaabtii uu shiiku uu kusiiyeyna ay kugu filnaatay
cabdiraxmaan qaar baan laasi jibaan haday adoo raalli shiika hal fursad ka oo kooba hal su-aal aan soo koob aan haddaan weydiin karo fasaxayso haye hor u soco
sheekh cabdiraxaano salaada mid waxaa jirto ciidulfitriga iyo ciiduludxiyada hadda oo hadda oo insha allah tacaala oo maalmaha ilaha ilahna gaarsiin nagu soo rooda sheekh cabdiraxaan dad baa waxay doodo badan geliyaan salaada ciida say marka la joogo carafa la joogo yacni markaa masjidka aadayso waa inaad subax hore ayoo baxdaa afkaada cadayga waxaan ahayn looma dhaweyn kara xitaa koof qaxbaa marka boon kartaa la yihahdaa ma inaan wax koof qaxbaa wax maska cadi karaan wax ma cuni karaa mise waxa lama cunayo masaajidka toos loo aadaya markaa timaada wax la cunaa waxaa wanaagsan labada ciidood midan aan soo soomanayn sagaal labaatan beri ama soddon beri ma subaxa hore intaynaan aadin masaajidka ama meesha lagu tukanayo wax lasii cuno way wanaagsan tahay weliba wax macaan oo fudud haddii la heli karo tan ciidda carafee hadda aan ka hadlaynana inaan waxba la cunin baa wanaagsan haddii oo qofku toos uu aado salaada weliba salaada horey loo tukado dhasa loo soo noqdo udxiyo iyo wixii la awoodi karo la gowraco kadibna cuntadii iyo quraacdii la sameeyo sidaasaa wanaagsan laakiin hadduu qofku sii cuno wax dhibaato a male gaar ahaan weliba dadka sonkorta iyo qaba ee lagula talinaya mar walba inay ay ay cunto yar cunaan si muxuu ah ay sonkortooda ayna u degin dadkaasoo kale hadday yidhahdaan wax yar baan sii kabanaya ama sii cunaya waa wax wanaagsan weeya yani marka waxaa wanaagsan inaan waxba la cunin laakiin macnaheedu maaha in wax la cunaa inay xaaraam tahay yani marka shay sunnahoo wanaagsan weeye lakin haddii wax la cuno qofku dembi ma gelin yani wa ta aad baad umahadsan tahay cabdiqaadir adiguna aad baad umahadsan tahay aad aad jamal aad umasan cabdiraxmaan abaal badan laasi aad ugu mahadsan insha allah jazakum allah khayr insha allah aad umahasantihin waa tahay dhegeystihi ugu dambeeyey ayaan mar kale isku dayaya inaan fursad siiyo waa tahay magacaaga deegaankaa joogtid adigoo ku bilaabaya n su-aashaadina soo koobaya oo aad weydiinayso imaamka masjidka daarulhijra sheekh cabdiraxmaan shari waa mahadsantaha walaalkay jamaal cabdullaahi abuutarikawa garowan jooga sheekh waa mahadsan yahay su-aasha aan weydiinaya waxay tahay waxa weeyaan kolay maalin maadaama maalin dee qiimo badan ay tahay islaamka qiimo ugu fadhido haddii waxa weye ay dhacdo qofna maanta uu tijaar yahay midna uusan de hataa iskaba dayna ciyaalka dhar u gata ee uu la-yahay wax uu quuto arrinkan noocaas oo kale ah maxaa ka dhalan kara shareecada islaamkuse maxay runtii ka qabtaa arrinkan noocaas oo kale ah su-aashaan weydiinaya sheekh suaadima wat cabdullahi aad waad mahadsanta jazaak allah kheer waxaan maraa inaan qayb ka mida barnaamijkiisa ugu tilmaanay ciidaheenu marka laga tago arrinta dadku samaynayo cibaadada fardiga ama cibaadada isaga laga rabo marka laga marka laga tago farxad iyo wanaagga la muujinaya marka laga tago qayb badan oo kamid ah waxa weeyaan waa qayb humanity ama bini aadminimo iyo dadku inay isu damqadaan oo isu naxariistaan ayaa asal oo ku jirta sidaa darteed waxa weeye waxaa la dhiirigelinaya diintu ina faraysa qofka dariska ah in laga farxiyo maalinka oo haddii ilaahay adiga wax ku siiyey ama qofka kale wax siiyey inuu kakale walaalkii ama walaashii ah uu ka farxiyo farxadda uu la qaybsado ayaa wanaagsan sidaasay diintu ina faraysa waana sidaa mar walba haboonba yani oo waxaa jira nusuus fara badan oo nabiga sala allahu alay wasalam laga wariyo oo tilmaamaysa oo uu nebigu leeyahay qof muxuu ahaa dhargey oo iska waabariisay isagoo dhargey aada u dharagsan dariskiisuna gaajo uu u baaba-ayo ama uu gaajaysan yahay weliba uu og yahay inuu dariskiisu gaajaysan yahay oon wax tarin qofkaasi iimaankii saxda ahaa iyo walaalnimadii diintu doonaysa lagama helin sidaa darteed waxaa haboon farxaddan in lasla qaybsado oo qofkaaga dariska ah ee walaalka ah ama walaasha ah ee aad waxu awoodi karto marka inaad siiso kala qayb qaadato haddaad ciyaalka aad dhar ugu gadi karto oad uga farxin karto haddaad iyaga laftooda cunto iyo aad wax u samayn karto oran karto bal hadda kaalaya oo maanta aan isla qadayn aan isla inaad samayso yani waa shay wanaagsan oo diintu ina fari weeye diinta islaamkuna walaalayaal oo in fara badan oo kamid ahu yani cibaadaadkeena markaad fiiriso soomka salaada xajka waxaan oo dhan waxa weeye iyo zakadaba de iyada xoolo la bixinaya asal waxa u ah bini aadamku inuu iskaalmeeyo bini aadamku inuu wax istaro bini aadamku inuu isu naxariisto bini aadamku inuu isu damqado diinteenna asal sidaasa u ah yani marka salaada markaan wada tukanayna jamaacada way ka fadli badnaanta salaada oo oo kelinimada maxaa ka fadli badnaysi waa wada jirka iyo dadkan guriga ilaahay isugu imanaya ee jamaacada ku wada tukanaya soomka waad aragtay yani inta la dhiirigelinaya in qof la afuriyo in qof wax la taro in qof wax la siiyo marka la afuro oo ciidda la gaarana waxaa la waajibiyey waxla zakaatufidri in la bixiyo ama degarasoon in la bixiyo waxaa loo bixinayaa dadka masaakiinta in la kaalmeeyo zakada dhan waxaa loo waajibiya dadka masaakiinta in wax la taro xajkii waa kanoo waxaa la qalaya xoolo iyo sadaqo kale la dhirigelinaya marka cibaadaadkeen oo dhan waxa weeye waa qayb waxaa ku jirta inuu dadka isu damqado isu naxariisto innagana waxaan doonayna lainaga rabaa innagoo muslimiina dad risaaladooda sidaa u fahma diintooda sidaa u fahma diinteenna xaqiiqatan siday u farayso wanaagga iyo naxariista iyo isudamqashada iyo wadajirka iyo isu ilaalinta iyo sidaan maanta muslimiinta u dhaqmayaan aad bay u kala duwan tahay marka inay noqdo dad isu damqada isu naxariista iskaalmeeya muxuu ahaa qofka qof kale walaalkiia dantiisa ilaaliya sidaasay diintu ina faraysaa sidaa weeye islaamnimada saxda ah marka taa aan ku dadaalo insha allahu tacaala aad iyo aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan shariif sida wacan aada dhegeystayaasha su-aalaha ad uga jawaabtay gunaanadkeena barnaamijka ayaanu soo gaarnay wakhtigaagii aadna siiseen oo kaaga mahad celinayna sheekh jamaal walaalkii aad baad mahadsantahay adiga iyo bahda idaacadda waxaa ilaha ciid mubaarak aad baad mahadsantahay wasalaamu calaykum ciid wanaagsan sidoo kale wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota oo khadka telefoonka si toose nagu warramayey waxaana dhegeystayaasha uga jawaabayay barnaamijka wixitaanka dhegeystaha intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijka wixitaanka dhegeystaha waxaa barnaamijka idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan tan iyo kulan dambe saxbadan dhegeysana waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo